الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال ودرسكني لبعض كمية دروسني نقبة نقبة waxaynu ka soo baxnay intaa hore hordhac ayay ahayd iyo sababtii ku kaliftay sheekhu inoo sheegayay kitaabkan inuu alifo markaa wuxu uhi sheekhu fa aquulu waxaan odhanayaa intaa kadib alkhabaru khabarka iyo xadiidka ima an yakuuna lahu inay u sugnaadaan duruqun duruq iyo asaaniid iyo ruwaad bilaa cadadin mucayanin cadad iyo tiro mucayana aan loo shardinin inay u sugnaadaan ow ama maca xasrin inay u sugnaadaan asaaniid lagu koobay bimaa fowqan isnayni laba wax ka sarreeya ow ama bihimaa laba أو أما بواحد مد فالأول كهر المتواتر متواتر ما ليل هذا المفيد وفائدين للعلم اليقيني علم يقيني وهبانا أي فائدين بشروطه شروطيسا أيانك فائدين إياه وحاو الشيخ يري ugu horeyn khabarku khabarka marka culimmadan mustalixu ay ka hadlayaan waxay yidhaahdaan wuxuu muraadif u yahay ama fangale u yahay macnaa la macno yahay xadiid oo xadiid iyo khabar waa isku macne wax farqi ahoo u dhaxeeyaay ma jiro waana dee qowlka rasuulka iyo ficilkiisii iyo taqriirkiisii wixii uu sugay ayaa la yidhaahdaa khabar ama xadiid culamada qaar waxay yidhaahdeen maye farqi baa u dhexeeyo muraadif isuma ahee xadiid waxaa la yidhaha wixii nebi maxamed xaggiisa ka yimi ee ka sugnaaday baa xadiid la yidhaahdaa khabarna waxaa la yidhaahdaa wixii hayrkii nebiga hayrkii ka sugnaaday sida dee saxaabadii ama taabiciintii wixii ka sugnaadayna waxaa la yidhaahdaa khabar oo masalan mar haddaanu marfuuc ahayn oo nebi maxamed aan loo tirinin xadiid lama odhanayo haddaan la qaydin oo masalan mawquuf iyo kale hadaa xadiidun mawquuf ama hadaa xadiidun maqtuuc ayaa la odhanaya marka taabiciintii loo tirinayo amaba loo tirinayo saxaabadii laakiin mar haddaanu marfuuc ahayn oo nebiga loo koriyey xadiid lama odhanayo ee khabar baa la yidhaahdaa waxaa kaloo la yidhi cumuum iyo khusuus ayaa ka dhaxeeya cumuum iyo khusuus baa ka dhaxeeya macnaheeduna waxaa weeye midkood baa midka kale ka caamsan oo masalan waxaa la odhanayaa khabar waxa la odhan khabarkaa markaa camsanoo waxaa la yeeliya wixii nebiga ka yimi iyo wixii can khayrihi ka yimi sidaa saxaabada iyo taabiciintaba khabar baa la odhanayaa iyo wixii nebiga ka yimiba laakiin xadiidku wuxuu gaar ku yahay wixii nebi maxamed sala allahu alay slm ka sugnaaday ama loo kor yeelay ayuu gaar ku yahay idan markay sidaa tahay waxay noqonayaa khabar kasta waa xadiid xadiid kasta waa khabar ayaan leeyahay xadiid kasta waa khabar laakiin khabar kasta xadiid ma aha xadiid kasta khabar waa noqonaya laakiin khabar kasta xadiid ma aha oo dee kuwa saxaabada iyo taabiciinta ka sugmay baa waa khabar xadiidna ma aha saddexdaasaa khabar iyo xadiid lagu kala saaray waxau haddaba sheekhu leeyahay khabarka noocaas ah ima an yakuuna lahu turuqun inay u sugnaatay duruq duruqdana waxaa laga wadaa waddooyinka waa asaaniid asaaniiddana waxaa laga wadaa raggan xadiidka warinaya ciddan ruwaadda ahee kala warinaysa ee midba miduu ka soo gaadhay ee u tiirinaya khabarka ilaa ciddii ugu dambaysay uu ka sugnaaday laga soo guurinayay uu gaadhayo kuwaasaa la yidhaha asaaniidda ama duruqda kuwaasi inay u sugnaadeen duruq iyo asaaniid iyo ruwaad fara badan oo aan loo shardinaynin cadad mucayana cadad go-an oo intaas aan la odhanaynin aan loo shardinaynin asaaniiddaasina ama ruwaadda iyo raggaasi waa kuwa dee xadiidkii u tiirinaya ciddii lahayd ee sixada xadiidka iyo asixla-aantiisuba ay ku wareegayso waana taynu soo tilmaannay oo dee ahmiyadda uu leeyahay cabdullaahi ibnu barig wuxu uhi alisnaadu min addiin markii dadkii ay xumaadeen ee firiq soo baxeen ee nin waliba intuu wax iska sheegay uu yani muctaqadkiisa iyo wuxuu rumaysayay ku xoojinaya uu xadiid u samaysay ee beenaalayaashii iyo zanaadiqadii iyo dadkii markaa axaadiida rasuulka ama diinta doonayay markaa inay xumeeyaan ay wax dhex geliyaan ay soo baxeen ayaa markaa isnaadkan iyo nin waliba ninkuu ka maqlay la weydiiyey yuu soo baxay markaasaa dadkeenu sunna ee toosana xadiidkooda iyo warkooda la qaadanay kuwa kale aan la qaadanayn marka alisnaadu min addiin buuhi walowla alisnaadu laqaala man shaaa maa shaaa haddaan isnaadkaasi jirinna ciddii doonta ayaa waxay doonto odhan lahayd wakii ibnu siriinna lahaa ina hada alamra diinun fanduruu caman ta'khuduuna diinakum arrinkani waa diin eega cidda aad diindiinna ka qaadanaysaan markaa haddaba ragga caynkaasa ama ruwaadda sidaasee qiimahaa lihi ima an yakuuna lahu duruqun inay u sugnaadeen xadiidka inay u sugnaadeen duruq iyo asaaniid iyo ruwaad bilaa cadadin mucayan aan lagu koobin cadad iyo tiro go-an macnahana waxaa laga wadaa waxa weeye iyadoon loo shardinaynin tiro go-an macnaha tiro go-an way yeelanayaan tiro go-an way yeelanayaan laakiin waxaan shardi baanay u ahayn yacnii inuu tirada intaa leegi ay warinayso ee waxaa laga wadaa uun waa inay tiro badan oo caadadu ay mustaxiil ama waxaan suurtogelaynin ay ka dhigayso inay isku waafaqaan been ama beeni uga dhacdo si aanay ku talagelin oo ama sahwiya ama ilowa waa inay tiro fara badan ay wariyaan oo asaaniid iyo ruwaad fara badan uu leeyahay iyadoon waxba lagu qaydaynin tiradaas in go-an aan lagu qaydaynin ee laga maarmaan u ah inay caadadu ka dhigayso mustaxiil ama wax suurtagala aan ahayn inay been ku heshiyaan marka la eego farabadnidooda marka la eego dhinacyaday ka kala yimaadeen marka laga eego jalaaladooda iyo weynadooda iyo qiimahooda marka laga eego dad been ku heshiin karaya aan ahayn ama inay beeni markaasi ku talagal la-aana inay uga dhacdo iyagoon u qasinin aanay suurtagalahayn waa inay tiro heer heerkaa gaadhsiisan yihiin culamada qaar baa cayimay oo tirooyin ayay ku cayimeen qaar baa yidhi maye waxa laga maarmaana afar iyo wax ka badani inay warinayaan u sugnaaday waxaana yidhaahdeen dee mar haddii zinadii ilaahay uu afar shardi uga dhigay oo qowlkoodaasi markaa dee cilmi u faa'iideeye oo xadkii sinada lagu fulinayo yacni waa inay afar ay noqdaan ruwaaddiisu qaar baa yidhi shan oo cadadkan dhaarta licaanka ayaa iyaguna markaa halkaa uga soo qaateenoo waxay idhaaheen waa inay shan noqdaan qaar baa yidhi toddoba qaar baa yidhi toban oo bimacnaa waa dee jamaca uu faa'iidaynayo warkiisu khabar waa inay toban ugu yar yahay iyo wax ka sii badan wixii ka hooseeya tobanka axad bay noqonayaan bay yidhaahdeen qaar baa yidhi maye laba iyo toban waa inay yihiin oo wabacasnaa minhum isnay cashara naqiiban ayaa ilaahay yidhi laba iyo toban naqiiba ayaan u soo saarnay iyo maya waa inay afartan yihiin qaar baa yidhi afartan ayaa laga maarmaan ah qaar baa yidhi toddobaatan waa inay yihiin oo yaa ayuha nebiyu xasbuka allahu man itabacaka min almu'miniin afartan nin ayay ahaayeen baa layidhi toddobaatankana wakhtaara muusa qowmuhu sabciina rajulan limiiqaatina yacnii adillo uun tiradaa ku soo aroortay laakiin aan baabkan waxba ka khusaynin ayuunbay markaa eegteenoo marka waxay leedahay xadiidkan ugu horreeya mutawaatirka waa inay tiro intaa laigi warinaysay markaa wuxuu sheekhu yidhi inay u sugnaadaan duruuq iyo asaaniid iyo ruwaad aan loo shardinaynin cadad mucayana waa mid ee laga maarmaanahun inay yihiin dad fara badan oo aan suurtagal ahayn inay been ku heshiiyaan ama beeni uga dhacdo si ku talagal la'aan ama laba filaan ay uga dhacdo welibana min bilowga sanadka ilaa dhammaadkiisana yacnii badnidaasi ayay joogto oo badnidaasi ay sugan tahay min bilow ilaa dhammaad oo aanay ka yaraanin meelaha qaarkood hadday meelaha qaarkood badato aad u badato dhib ma leh laakiin waa inaanay ka yaraanin dabaqooyinka qaarkood ka taabici ka saxaabada ka taabiciinta ka taabiciinta waysaas leeyihiin waxa kaloo waliba laga maarmaana in mustanadka iyo wuxuu ku tiirsanayo ku gabagaboonayo arrinka la sheegayaa inuu yahay arrin la arkay ama la maqlay yacni shay maxsuus ah waa inay saxaabada yidhaahdaan waxaan aragnay nebi maxamed isagoo sidaas samaynaya waxaan maqalnay nebi maxamed isagoo sidaas samaynaya shay xawaasta ku sugnaaday maqal ama arag ama ur ama dhadhamin ama taabasho waa inuu yahay ee aanu ku tiirsanayn qadiya caqliya masalan inta la soo wado midku waa laba barhkood aan la odhanin markaa shuruuddaa marka laga helo ee tiro fara badan oo suurtagal ahayn inay ku heshiiyaan been samaynteed ama inay beeni uga dhacda aanay suurtagal ahayn oo ay ka wariyaan kuwo la mida bilow ilaa dhammaad oo waxaanay sheegayaan wuxuu ku gebagaboonayaana xiskaa uu yahay welibana warkoodaasina cilmi uu faa'iideeye iyo yaqiin iyo hubaal uu faa'iideeyo kaas waxaa la yidhaahdaa isaga inoo keeni doona sheekhue marka shuruuddaa laga helo mutawaatir baa la yidhahdee waa kaa aan loo duruuqda faraha badan ee aan loo shardiye cadad mucayana ow ama waa soo arooray maca xasrin bimaa fowqan itnayn laba wax ka sarreeya laba iyo wax ka sarreeya oon laakiin xadkii tawaaturka gaadhin inuu ku soo arooro oo ay duruqdiisa iyo ruwaaddiisa iyo dadka warinaya ay ku kooban yihiin oo lagu xasriyo o lagu koobay laba iyo wax ka sii badan laba wax ka sarreeya saddex iyo wax ka sii badan ow bihimaa ama waa inay inuu yani yahay xasrin iyo koobid bihimaa laba lagu koobay ow biwaaxidin ama mid farsamada cajiibkaa ayuu sheekhu u soo dhigay markaa wuxuu yidhi inay duruqi u sugnaatay iyo ruwaad aan loo shardinayn cadad mucayana iyo inuu u sugnaaduu soo arooray iyadoo lagu koobay laba wax ka sarreeya ugu yaraan weeye waa halka ugu yar ama laba ama mid waxaana looga jeedaa uun had yo gooraane halkan marka la joogo tirada ugu yar ayaa khalabada iyo xukunka iyadu yeelataa tirada ugu yar ayaa yeelataa oo masalan hadduu hal dabaqa mid wariyey walow inta kale boqolaalba ha ahaatee waa khariibun baa la odhanayaa hadday laba dabaqad wariyaan inta kale haba badnaatee waa kaa labadaba lagu kobayn buu noqon saddex iyo afar hadday dabaqo wariyaan inta kale haba ka badnaatee kaasuunbaa yeelanaya xukunkii haddaba wuxuu sheekhu ihi fal awalu kaa hore waa kee waa khabarka iyo xadiidka soo arooray ee ay warinayaan ruwaad aan tiro go'an loo shardin ruwaad fara badan oo aynaan u shardinaynin tiro go'an waxaa la idhaha mutawaatir mutawaatirna tawaatar alkhabar yani wuu iska soo daba dhacay weeye tawaatar almatar wuu iska daba yimi markuu iska soo daba dhaco iska soo daba hooro ayaa la yidhaahdaa marka horta mutawaatir baa la yidhaahdaa waxaanu idhi almufiidu lilcilmi alyaqiini waa mutawaatirkii faa'iidaynayey cilmiga cilmina dee waa shayga uu siduu yahay loo ogaado ogaan go'an markaa waa ka faa'iidaynaya cilmi yaqiiniyahoo la hubo oo yaqiiniya oo hubaala oo daruuriya ayuu faa'iidaynayaa bishuruudihi shuruuddaa aynu sheegnay ayaanu ku faa'iidaynayaa oo marka ay wariyaan tiro fara badan oo aan suurtagal ahayn inay ku heshiyaan been ama beeni si laba filaana uga dhacdo bilow ilaa dhammaadna ay sidaa yihiin musanadka xadiidkoodaasina uu noqdo xis marka uu sidaa yahay ayuu faa'iidaynaya markaa cilmi yaqiiniya waxa uu faa'iidaynaya markaa wixii aad aragtay oo kale sida waxaad aragtay ama maqashay miyaad ka shakiyaysaa waxa aad arkayso amaba aad maqlayso sidaasoo kale ayuu wuxuu faa'iidaynaya cilmi yaqiiniya cilmiga yaqiinigaahina waa kaa daruuriga ah ee qofku aanay suurtagal ahayn inuu isdiidsiiyo amaba inkiro qaar baa yidhi cilmi maye yani ma faa'iideeyen cilmi nadariyanbuu faa'ideeye cilmi yaqiiniya ma faa'iideye cilmigaa yaqiinigaahi macnaa waxaad arkaysa iminka ama aad maqlayso dee uma baahna wax kale inaad sugayso ama wax kale inaad isweydiiso laakiin cilmi waxaa jira leha cilmi nadariya waa cilmi kaaga xasilaya yacnii inaad markaa ratibto oo aad isugayso arrimo markaasaad wax ku gaadhaysaa waxa aad ku gaadhaysa eed markaa ka faa'iidaysanaysa ayaa cilmi nadariya la yidhaahdaa markaa mutawaatirku waa kaa faa'iidaynaya cilmiga yaqiiniga bishuruudihi marka shuruuddiisa la helo waana dee hadda wuu koobeen laba qaybood buu u qaybsamayaayo dee mid lafdiga iyo mid macnawiya haddii ay isku wada waafaqaan lafdigiisa iyo macnihiisa macnawi buu noqonaya hadday macnaha isku waafaqaan lafdigu kala duwan yahayna macnawi ayuu noqonayaa marka wuxuu uhi sheekhu faaqul waxaa odhanayaa alkhabaru imaa an yakuuna lahu inay u sugnaato duruqun duruq iyo asaaniid iyo ruwaad fara badan oo bilaa cadadin bilaa xasrin xaal ay yihiin kuwo oon lagu koobin bicadadin cadad iyo tiro mucayanin la cayinay oo layidhi waa intaa lagu cayino intaa lagu caddeeyey macnaha cadad iyo tiro waa leeyahay waxaynaan u shardinaynin cadad iyo tiro ayaynaan u shardinaynin ow ama maca xasrin inuu ahaado ay u sugnaato duruqun duruq iyo asaanid maca xasrin xasrin la jirta lagu koobay bimaa fowqa isnayni laba wax ka sarreeya saddex iyo wax ka badan ow ama bihimaa laba lagu koobay ow biwaaxidin ama mid lagu koobay falwalu ka hore haddaba almutawaatiru mutawaatir baa la yidhaahdaa almufiidu oo faa'iideynaya lilcilmi alyaqiini cilmi yaqiiniyahoo hubaana ayuu faa'iideynayaa bishuruudihi shuruuddiisa ayaanu ku faa'iideynayaa aynu soo tilmaannay wathaanii ka labaadna almashhuuru mashhuur ayaa la yidhaahdaa wa huwa almustafiidu waana mustafiid calaa ra'yin ra'yiga culimmada haddaan qabanna qaarkood mustafiidna waa la mid mashhuur waxau leeyahay sheekhu qaybta labaad ila waa sidii uu sheekhu inoogu qaybiyey oo ah maca xasrin bimaa fowqad inayni waa kay u sugnaadeen xadiidka ay u sugnaadeen duruq lagu koobay wax ka badan laba huwa almashhuur baa la yidhaahdaa bayquuniyadii muxuu ina soo yidhi mashhuuru marwi fowqa maa alaaa mashhuur saddex wixii ka badan baa la yidhaahdaa warata nidhi waa laga raajaxsan yahe laba wixii ka badan baa la yidhahdaa mashhuur marka hadduu leeyahay duruq iyo asaaniid lagu koobay wax ka badan laba yacni saddex iyo wax ka sii badan oo aan gaadhin xadkii mutawaatirka huwa almashhuuru mashhuur baa la yidhaha cinda almuxadisiin waayo waa mid caa noqday oo muuqday weeye wahuwa almustafiidu calaa ra'yin ra'yiga jamaacada a'immadii fuqahada ahayd ka mida ra'yigooda mustafiidna waa isaga oo waa kaa faafay mashhuur iyo mustafiid waa kaa caanka noqday iyo kaa faafay wuu faafay oo markaas sidii qowlkii odhanaya xadiid iyo khabar waa mutaraadif bay isu yihiin ayaa mashhuur iyo mustafiidna mutaraadif bay isu yihiinoo waa laba shay oo isku macno ah laakiin lafdigooda uuni kala duwan yahay isaa isku macno ah ayaa la yidhaahdaa mutaraadifku waa waxaanay kalana macnaha ah ee iskumna macnaha laakiin kala lafdiga ayaa mutaraadif la yidhaahdaa culimada qaar baa kala gediyey oo waxay dhahay mustafiidku bilow ilaa dhammaad yacni isagu waa isku mid oo dabaqo kasta yacni isku ruwaad baa warinaysaa kaas ayaa la odhanayaa mustafiid culimada qaarkood baa si kale yacnii u dabaga u sheegay oo waxay dhahay mustafiid waa kay ummaddu dee aqbashay iyadoon cadad mucayana loo ictibaarinin dee mutawaatirkiibuu markaa halkaa ku dhowaanaya haddii saa la yidhaahdo yacni qoryo siyaaro kala yidhina way jiraan mabaaxida fanniganna kama mid aha usuululfiqiga ayaa lagaga hadlaa ee fannigan isagu kama hadlo saa ugama hadlo isagii mutawaatirkaba mashhuurka mararka qaarkood ee kana lagu midlaaqaasanay culimmadu yidhaahdeen mararka qaarkoodna waxaa lagu idlaaqaa wixii carabka dadka uun caan ku noqday ayaa mashhuur la yidhaahdaa xadiid badan oo iska caana baa jira oo qaarkood isnaad keliya leh oo haddana mashhuur lagu magacaabayo waxaan isnaad ba lahayn oo haddana dadku ay iska sheegaanuun ayaa jira oo iska badan culamaa ummatii ka ambiyaa bani israa'iil culimmada ummadaydu waxay la mid tahay ambiyadii reer banu israa'iil oo kale yacni marka laga eego xagga dee reer banu israa'iil markastoo nebi halagtaba nebi kalea loo soo saaray xagga diinta sii gaadhsiinteeda iyo mas-uuliyadda way kala noqortay lakiin xagga xadiisahaan marka laga hadlayo ma sugnaa aad baanay u badan yihin waxaa saas alkhayru fiya wa fii ummati ilaa yowma alqiyaama yani dadka wacadahum baa iska yidhaahdaa laakiin wax sugan ma aha markaa wuxuu uhi sheekhu wathaanii ka labaad arsaamdia xadiidkeen soo sheegnay kiisa labaad waa kay u socdaadeen duruuq lagu koobay laba wax ka badan almashhuur mashhuur baa la yidhaahdaa wahuwa almustafiidu weeye calaa ra'yin haddaan ku soconnon qabanno ra'yi wathaaliduka saddexaadna ow bihima halkii unu noqo ow bihima wuxuuna yidhi ilayn maca xasrin bimaa inuu soo arooro bilaa an yakuuna lahu duruqun bilaa cadadin mucayan kaasi waa mid oo waa fal awalkuyna yidhi ow maca xasrin bimaa fowqa isnayni waa kii labaad wasaaliduka saddexaadda ow bihima waa kaa lagu koobay laba ee laba raawi ay wariyeen macnaha dabaqada iyo halka ugu yar ay laba raawi warinayaan meelaha qaarkood haba ka badatee kaana waxaa la yidhaha casiiz casiizna waxaa loogu waaba min caza oo bimacnaa wuu xoogaysay ah min caza oo wuu xoogaysay ah ayuu ka yimi bimacnaa dariiqan labaad ee uu kaga yimi ama raawigeen labaad ee la warinaya ayaa xoojinaya caza iyo cazu baa la odhan caza iyo cizu haddii la yidhaahdo wuu yaraaday weeye oo wujuudkiisiyo helidiisa ayaa yar caza iyo cizu haddii la yidhaahdo marka xadiidka laba dabaqada ugu yar laba ay wariyeen waxaa la yidhaha casiiz walaysa shardan lisaxiix xadiidka saxiixana shardi umaha khilaafan inagoo khilaafayn liman zacamahu cidda saa sheegatay cid baa tidhi xadiidka saxiixa waa inay laba warinayaan ugu yaraan taasi markaa wax jirta ma aha oo xadiidka hal mid baa warin karaa saxiixna wuu noqon karaa iyadoo hal mid wariyeen waayo xadiidka iminka saxiixa ee bukhaariiyo muslim ay warinayaan inama alacmaalu binniyaat camalladu waxa ay ku ansaxaan niyo cumar binukhadaab cid kale oo ka warisoon calqama ahayni ma jiro calqamana maxamed ibraahim ataymi baa ka wariyey maxamed ibraahimna waxaa ka wariyey yaxya bnu saciid alansaari baa ka wariyey intaasoo dabaqaaba yacni midkaasunbaa wariyey haddana waa xadiis saxiixa marka abulcali jubba'i ninka la yidhaha muctasilada ka mida ayaa markaas sidaa ku tegay oo yidhi macnaha waa shardi saxiixu leeyahay inay laba wariyaan mase sugna baynu nidhi taasi wahaaliduka saddexaad alcasiizu weeye walayse casiizgaasiyo inay laba wariyaan waana ugu yaraan waa dabaqada ugu yar laysa shardan lisaxiixi saxiix xadiidka saxiixa shardi umaha laba inay wariyaan khilaafan mukhaalifiina xaalaan khilaafayno liman zacamahu cidda sidaa sheegatay innagoo ku khilaafayna idi casiizka waa inay laba wariyaan waraabicu ka afraad oo biwaaxidintii ah alghariibu hariib baa la yidhaahdaa ka afraad ee miduuni wariyey xadiidka hariib baa la yidhaahdaa mar hadduu riwaayadiisa shakhsi quri la keliyooba meeshuu doonaba la keliyowgaasi sanadka ha ka dhacee waxaa la yidhaahdaa hariib waraabicu kaafraada alhariibu hariib baa la yidhaahdaa ow biwaaxidin waa halkuila soo yidhi wa kulluhaa haddaba dhammaanteed buu yidhi aqsaamtaa afarta ah ee aan soo marnay siwal awali kaa hore wixii aan ahayn ama kaa hore wixii ka soo hadhay ee an yakuuna lahu turuqun bilaa cadadin mucayan uuna soo yidhi aaxaadun aaxaad weeye kii isagu duruuqda faraha badani ay warisay ee ku sugnaaday mutawaatir baynu soo nidhi faa'iideyn iyo cilmi yaqiin iyo cilmi daruuri ah saddexdan kale ee mashhuur iyo casiiz iyo khariib axad baa la ydhahdaa iyaga axnaafda waa adeersaar ayagu mashhuurka meel dhexe joojinayeen wajiiskaynu ku aragnay laakiin jumhuur si ay qabaan waxa weeye inay saddexdaasiba aaxaad yihiin mid walba waxaa la odhanaya khabar waaxid baa la odhanayaa khabar waaxidna waa waxa shaksi quri wariyo laakiin istilaaxaan waxaa looga jeedaa marka mutawaatir iyo aaxaad la yidhaahdo mutawaatirna waa xadiidkaa ay wariyeen tirada faraha badan ee aanay suurtagalka ahayn inay been ku heshiiyaan amba beeni uga dhacdo si aanay ku heshiinin ee bilow ilaa dhammaadna noocaasay sida qolo weliba qolo noocaasa ka wariso ee wuxuu ku indoodu ku dhammaaday inuu yahay shayga maxsuuska ah ee cilmina faa'iideeyey ka mutawaatir baa la yidhaahdaa wixii aan shuruuddan laga helin ee ka gaabtayna aaxaad baa la yidhaahdaa marka axad waa wixii shuruudii mutawaatirka laga helin hadda wuxuu ihi wa fiiha waxa ku sugan axadda almaqbuulu kii la aqbalayey walmarduudu iyo kii la celinayey maxaa yidhahi waa litawaqufi listidlaali deliishiga la deliishanaya bihaa iyada ayaa wuxuu ku xidhan yahay cala albaxhi baadhid can axwaali ruwaati ruwaadda can axwaali ruwaati ruwaadda warihaysa xaalooyinkeeda la baadho duuna alawali ka hore sokadii waxau sheekhu leeyahay xadiidka mutawaatirkaa wixii aan ahayn ee aaxaadda ah waxa ku sugan xadiid la aqbali oo xadiidkaa la aqbalaya maxaa looga jeedaa waa kan ku warramay ee sheegay kay inoo xoog badan tahay inuu run sheegayo markaynu qofkan eegno ayaa waxa inoo rajaxmayay inuu run sheegayo dabeetana markaasaa la dhah waa maqbuulo in lagu dhaqmaa waa waajib wa fiiha almarduudu waa ku sugan mid la celinoo ciddan inooga warramaysa ayaa runtiisi inoo rajaxmi weydey markay inoo rajaxmi weydey inoo xoogayn weydey kaana waa mid marduuda ayuu noqonayaa oo la celinayo maxaa haddaba maqbuul iyo marduud baa xadiidul aaxaad ugu jiraa dee deliishigii la deliishan lahaa ee la qaadan lahaa ayaa wuxuu ku xidhan yahay wuxuu ku xidhan yahay in la ogaado ruwaadan iyo ciddan warinaysa xaalooyinkooda ayuu ku xidhan yahay litawaqufi listidlaali bihaa deliishigii la deliishan lahaabaa wuxuu ku xidhan yahay cala albaxhi can axwaali ruwaati in ruwaaddeeda axwaasheeda la baadho marka axwaashii ruwaadda la baadho ayuunbaa qaarna dad inoola muuqanayaan run sheegaya oo runlayaal ah qaarna qaaraan runtoodu inoo rajaxmaynin markaasaa kii runtiisu inoo rajaxantana waxaa la odhanayaa warkiisii waa la qaadanayaa kii runtiisu inoo rajaxmi weydana warkiisii waa la celinayaa duuna alawali laakiin ka hore deliishigiisu oo mutawaatirkaa kuma xidhnaa inaad axwaalu ruwaada iyada ogaataa waayo waa tiro badan oo aan suurtagal ahayn inay been ku heshiiyaan ama ay been uga dhacdo si lama filaana markaa isaga kaa waxba baari maysid oo calaa shaksi u baari maysid oo kan xaaladiisa baari maysid ee kaa isaga sidiisaa lagu qaadanayaa markaa tawaa mutawaatir dhammaantii isagu waa maqbuul maxaa yeelay yaqiin buu faa'iidaynayaayoo waxaa la jarayaa kan ka warramaya inuu run sheegayo laakiin akhbaaru laaxaad ayada mid marduud iyo mid maqbuuliba waa ku jiraa shayga xaqaahina waxaa weeye khabarulwaaxidka caadilka ah ee dee mid lamida ka warinaya intuu rasuulka gaadhaya cilmiga camalba waa faa'iideynaya siday markaa culimo badani ay yidhaahdeen caqiidana iyo axkaam labadabana waa loo deliishanayaa waxaanu maqbuulka dee camalfalkiisu ku waajibayaa asalkii sifadii aqbalidda ayaa laga helay oo aan ninka naaqilka ah ee soo raray runtiisa ayaa sugnaatay mutlaq ahaan maaha yacni riwaayadan uu ka run sheegaya asalka runnimadiisaa sugnaatay ama asalka sifatu raddi baa sugnaatay oo yacni ka naaqilkaa beendiisaa sugnaatay marka waxaa inoo qaalib noqonaya marka ay run asalka runnimada inooga sugnaatay inuu run sheegayo malaheenna waxaa ka qaalib noqonaysa markaa xadiidkani inuu run yahay waayo kii soo naqliyey ayaa markaa runnimadiisa sugnaato waa la qaadan kan kalena waxaa malaheena ka qaalib noqonaya warkan inuu been yahay oo kan soo raray baa beendiisa sugnaato waa la tuuri isna markaa xadiidka marka la leeyahay waa daciif ama waa saxiix xagga nebi maxamed marka laga eego wuxuu sheegay mid daciif iyo mid saxiixa xagga nebi maxamed marka laga maray laakiin ciddan inoo sheegaysa ayuunbaa qofna qof lagu kalsoon yahay uu yahay oo xadiidkiisii waa saxiix la odhanaya midna aan lagu kalsoonay xadiidkiisii waa daciif la odhanaya dee innaga lafdeennaba marka war laynoo sheego warkaa hadday dee ummad dhammi sheegto war yaqiiniya buu noqonayaa iminka inay maki jirto oo madiine jirto oo intaasoo magaalo ay jiraan oo inaan arag oo masalan a'immadii waaweyneed ee bukhaari jiro oo muslim jiro oo imaam shaafici jiro imaam axmed jiro yacni waxaynu ku helay inagu soo gaadheen yacnii tiro aan xad lahayn bay inagu soo gaadheen waa wax hubaala markaa laakiin hadduu qof wax kuu sheego u idhahda maanta magaaladii waxaasaa ka dhacay oo aad qof u sheegto qofka waxaad odhanaysaa qofkaa ku sheegay qofuga qaateena ma yahay hadduu qof dee wadaadahoo aan been lagu aqoonnin oo toosan yahay warkaa waad qaadanaysaa hadduu laakiin qof aan waxba ka wixii uu sheegaa ama beenaala ama iska faasiqan yahay warkiisa ma qaadanaysid markaa wuxuu uhi wakulluhaasi walawali axad weye wafiiha almaqbuulu baa ku sugan kii la aqbalay walmarduud waa litawaquf ilistidlaali biha daliishigeeda wuxuu ku xidhan yahay cala albaxi baadhid can axwaali ruwaati a ruwaaddan warinaysa xaalooyinkeeda la baadho duuna alawali kan hore ee mutawaatirka isaga lama baadhayo waqad yaqacu fiihaa inuu dhacaa la arkaa maa yufiidu wax faa'iidaynaya alcilma anadari cilmi nadariya wax faa'iidaynaya inuu dhaco ayaa la arkaayo laga hela bilqaraa'ini qaraa'in iyo wax la xidhiiray cala almukhtaari sida la doortay haddaynu ku soconno waxau leeyahay sheekhu khabarka aaxaadka ee mashhuur iyo casiis iyo qariib u qaybsamay waxaa la arkaa in laga dhex helo wax faa'iidaynaya cilmi iyo shaygu siduu ahaa in loo ogaado cilmigaasoo weliba nadari ah cilmi yaqiiniya ama daruuriya ma aha waa cilmi nadariya oo ku xidhan yacni nadar iyo fiiro iyo wax isugeyn arrimo isugeyn ku xidhan oo cilmiga ay faa'iidaynaysa aaxaadku waxay leen waa cilmiga nadariga ee ka soo baxay daliishiga iyo waxfiirinta iyo ruwaadda iyo isugeynta markaad waxaa samayso cilmiga kaaga soo leen waa cilmi nadari oo firada ku xidhan laakiin cilmiga yaqiiniga ahay nadar isagu ku xidhan waa shayga daruuriga dee waxaad arkaysa kama shakiyaysa ama aad maqlayso waa saasoo kale waqad yaqacu fiiha inuu dhacaa la arkaa maa yufiidu alcilma anadari bilqaraa'in qaraa'inna waxaa la yidhaahdaa waa jamcu qariina qariinada waxaa la yidhahdaa waxaa ku ishaaraya wixii aad doonaysa ee ku adkaynaya la xidhiira ayaa qariina la yidhaahdaa almukhtaari waxaa ka mid a xadiidka inay bukhaari iyo muslim ku soo saaraan xadkii mutawaatirkana aanu gaadhin cilmi ayuu faa'iideynaya markaa nadari ah maxaa yeelay qaraa'inta ku xeran waa maxay labada imaam ee warinaya waa laba imaamo weyn ku weyn arrinkan xadiidka soocidda xadiidka kale laga soocayana waxay kaga horreeyaan cidda kale oo dhan culimmada muslimiinta oo dhammina labadaa kitaab way aqbaleen markaa talaqigaa lagula kulmay qabuul labadaa kitaabbaaba wuxuu ka xoog badan yahay xagga faa'iidaynta cilmiga dee duruqdii faraha badnayd ee mutawaadir ka hoosaysay tanaa ka xoog badan laakiin waxa len waa axaadiida aan kitaabka labada kitaab midnaba aan lagu naqdinin xadiis la naqdiyey baa jiroo laga hadlay inkastoo laga wada jawaabay waxaa laga hadlay kuwana waa inaanu ahayn waxaa kaloo ka mida qaraa'inta xadiidku inuu mashhuur yahay oo masala markay duruq mutabaayin oo iskhilaafsani u sugnaatay oo dacfi iyo cilal ka badqabtaa kaasina cilmi nadariya ayuu faa'iidaynaya culimo fara badan ayaa saa ku tagtay waxaa ka mida inuu a'imo xufaada oo mutqiniin ah inuu ku tasalsulo weliba iyadoonu qariibna ahaynoo masalan imaamu axmed ayaa warinayo cid kalena way la waraysaa imaamu shaafici buu ka warinayaa imaamu shaaficina wuxuu ka warinaya iyadoo cid kale la wadaagaysa imaamu maalik marka waxa ay sheegeeni ee weliba lala wadaagay a'imadaa weyne dee cilmi buu u faa'iidaynayaa marka la eego a'imada weynidooda marka qaraa'intaa haddii la helana inuu cilmi faa'iideeye ayaa la arkaa waqad yaqacu fi ha xadiidu axaada inuu dhacaa la arkaa maa yufiidu wax faa'iidaynaya alcilm anadari bilqaraa'ini waxyaro la xidhiidhay darteed cala almukhtaari sida la doortay ee a'immada markaa ay doorteen aan ku soconno uma algharaabatu haraabadaasi imaa an takuuna inay noqoto fii asli saradi owlaa iyo inaanay noqonin faalawalu alfardu اlmuطlaq ayaa la dhah wahaanina alfardu nisbi ayaa la yidhahdaa wayaqil waxaana yar iطlaaqu اlfardiyati calayhi fardiye in lagu idlaaqa ayaa yar waxau sheekhu yidhi uma algharaaba haddaba markuu intaa markii hore afartaa qod inoo riday ayuu haddana inoo kala qaadaya wuxuu leeyahay haraabadii ila waxayni waqul hariibu maa rawaa rawin faqad hariib wuxuu yidhi waa kaa midka uuni wariyey qaraabadu meeshay doontaba ha dhacda baynu markii hore haddaba qaraabadiibuu inoo kala qaadaya wuxuu leeyahay aslu sanadka inay dhacdo macnaha meeshan uu ku wareegaya xadiidku u noqonayo walow duruqdiisu haba tacadudee li'annu kadinka laga gelayo in kastaaba ha wariso waxa weeye kadinkaa ay ka soo arooraysaa sow taabiciga iyo saxaabiga iyo maaha mee in kastaba ha soo socdo kadinka laga gelaya rasuulka laga gelaya waa kadinkaa saxaabiga iyo taabiciga inuu darafdaa saxaabigu ku jira ee asalka iyo gunta xadiidka inay qaraabadu kaga jirto ow laa iyo inaanay sidaa ahaaninoo masalan dhexda dhaco masalan saxaabigii waxaa ka warinaya mid wax ka badan dhowr taabici baa ka warinaya markay halkaa taabiciinta taabic taabiciintii baa shaksi quri ka warinaya ama meel dhexe ayaa mid quri ka warinaya kaa hore alfardu lmutlaq baa la yidhaahdaa waa fardiga mutlaq ah ee aan waxba lagu qaydineen la sii daayey waxay tusaale u soo qaataan xadiidka annahyu can bayci lwalaa'i wa can hibatihi addoon markaad xorayso waad u nimcaysay markaa wax wala la yidhaha baad ku mudanaysaayo hadduu hadhow dhinto cid dhaxasho lawaad dhaxlayso hadday gabar tahay inaad guuriso walaagaa in la iibiye iyo in la hibeeye ayuu diiday cabdilaahi ibnu diinaar ibnu cumar baa warinaya waxaa kala keliyoobay cabdilaahi ibnu diinaar waxaa la arkaa kaana inuu mid kale kale ka sii keliyooba xadiidka shucab liimaanka alimaan bidcu wasituuna aw sabcuuna shucba fa arfacu ama afdalu qowlu laa ilaha illa waadnaha imaadat ladaa can ariiq walxayaa shucbatu min aliimaan isagana abu saalix ninka la ydhaba abu hureyre kala keliyoobay abu saalixna waxaa kala keliyoobo ka wariyo cabdillahi ibnu diinaar waxaa la arkaa inuu tafarudkaasi gebiga xadiidkabaa wada camimaano waa dhacdaa marka musnad ulbasaar iyo mucjab alawsadka iyo ayaa amhilo noocaasi ay ku sugan tahay ka labaad ee isaga qaraabadu aanay aslu sanad dhicina xaggan hore ay dhacdo alfardu nisbi baa la yidhaahdaa nisbina waxaa loogu magacaabay tafarudkan marka loo eego shaksi mucayana ayaa dee tafarudka keenay shaksi mucayana ayaa tafarudka keenay macnaha waa fardi baa la odhanayaa binisbati lisaxaabiyi baa la odhanayaa ama litaabiciyi marka la eego laakiin xaggan kale waa ka badan yahay haddaba wayaqilu waxa yar buu yidhi iطlaaqu lfardiyati fardinimo in lagu idlaaqo ayaa yar macnaha qaraabo ayaa ka nisbiga qaraabo ayaa lagu magacaabaa mar hadduu nisbi yahay hariib baa la yidhaahdaa laakiin fardi in la yidhaahdo way yartay in lagu waa lagu idlaaqa laakiin way yartay marka hariib waa wixii fardiga nisbigaa fardiguna waa kaa mutlaqaana fardi baa la yidhaahdaa fardigu waa kaa fardiga mulaqa hariibkuna waa kaa nisbigaa ayay ku idlaaqaan wuxuu yidhi sheekhu uma alkharaabatu ima an takuuna fii asli sanadii sanadka asalkiisa inay dhacdo ow laa inaanay dhicin meelaha kala dhacdo falawala kore alfardu lmulaq fardi mulaqa ayaa la yidhaahdaa waa kaa keliyoobaye yacni la idlaaqee halkaa galay ee aan meel gaara aan lagu nisbaynin wahaanii ka labaadna alfardu nisbi waa fardiga la yidhaha fardu nisbi wayaqilu waxaana yar idlaaqu lfardiyati caleyhi fardinimo kale in lagu idlaaqo fardiga nisbiga hariib baa inta badan la yidhaahdaa laakiin fardinimo in lagu idlaaqo ayaa iyadu yar khabarulaxadi wallahu aclam kaynogu joogo